inagu dhowr jeer oo horena waan sheegnay mukhtaar rubow cali abu mansuur dawladda federaalka soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada baydhabo horena waan u sheegnay oo ka maamul ahaan inaanan anagu shuqulka ku lahayn qabashadiisa iyo dacwadiisa intaba marka waxaan umalaynayaa in dawladda federaalku dee wadankana dawladdii xukumaysay ahayd iyada uu ay mukhtaar qabsatay iyadaana sheegatay in ay mukhtaar hayso sababaha ay u haystaan dee wasaaradda amniga dawladda federaalka soomaaliyeed baa war-saxaafadeed kasoo saartay marka anagu mukhtaar maamul ahaan iyo shacab ahaanba maanan haysan anagu ma nihin jamhuuriyad ka madax banaan jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaan nahay dowlad goboleed hoos yimaado dawladda federaalka soomaaliyeed qolaad udhaxaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawladda federaalka soomaaliyeed oo ah in dadka ay qabanayaan haddaan koonfur galbeed lagala wara laga wareejino wax laga weydin aan la qaban karanina xeerkaas annaga nooga yaalo waxaan se is leenahay dawladda federaalku hadday u aragtay in qof muwaadin soomaaliyeeda hadday dembi ku haysato hay-adahayda ammaanka hadday qabsadaan waxa weeye haddii laga wada hadlayana waxay leedahay nidaam iyo sistam as-hubaysan oo dawladnimada loo maro